shirka la tashiga bulshada degmada balcad ee arrimaha dastuurka iyo soo jeedinta wax kabeddelka cutubyada shanaad iyo sagaalaad ee dastuurka ku-meelgaarka ayaa lagu qabtay xarunta maamulka degmada balcad ee gobolkani shabeellada dhexe kulanka waxaa soo qaban qaabiyay hay-adaha u xilsaaran dib u eegista dastuurka sida guddiga la socodka dastuurka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka waxaana horkacaya wasiirkii hore ee arrimaha gudaha dowlad goboleedka hirshabeelle iyo xubnaha guddiga qaar ka mid a bulshadii ka qayb gashay kulankani ayaa soo dhaweeyey in lagala tashado arrimahan la xiriira dastuurka
maanta wuxuu ku saabsan yahay dastuurka dibweegista haddaan nahay degmada balcad annaga dastuurka iyadu wuu noo wanaagsan yahay waxaanu rabnaa inuu dastuurka lasii wado laga hadlo wixii ay dowladda hirshabeelle noo qabatay ama dowladda dhexe noo qabatay ama halkaan ku faahfaahino aanu ka hadalno wixii ka soo baxana aan ugu soo gudbino guddiga insha allah haddii ilaaha yidhaahdo siduu ugaasku noo sheegay ama uu idiin sheegayna codsiga naloo hormariyo ugaaska naloo kaalin geliyo madaxda iyadoo ay noo qaado codsigaas kaasna waanu codsanaynaa haddii ilaaha yidhaahdo dastuurkana inaan dib u eegno dibna u eegi doono wixii ka soo baxanaan guddiga ku wareejin doono wixii dhaliila ama wixii wanaag ama
maanta waxaa sharaf loo weyn lagu ah in degmada balcad lagu qabto dib u eegista dastuurka cutubyada oo shan ilaa iyo sagaal oo casharadeeda aan hadda u taagannahay siminaarna aan ku qaadahayno waxa qof kasta ay la tahay ama ulajeedka aan ka soo saarno iyo aragtideenna insha allah waa soo gudbinaynaa dhinaca kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle oo ka qayb galay kulankani ayaa sheegay in muhiimad weyn oo u leeyahay in guud ahaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan reer hirshabeelle lagala tashado wax ka beddelka cudubada sagaalaad iyo shanaad ee dastuurka ku-meelgaarka ah muhiimadda meesha aan u fadhinana ah ee qof walbana hortiisa taalo su-aalahaas waxaa ku qoran optionis waaye qofka markau akhriyo doodiisa ayuu dooranaa dooqaas aad dooratay wuxuu saameyn ku yeelan doonaa go-aanka gaarista waxa la qaadanayo tusaale ahaan haddii la yidhaahdo dalkan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeen waa laga soo gudbi kaas hadda wuxuu u baahan yahay waxaa waaye oo aan rabno tusaale ahaan inaan usoo qaadanno in madaxweynaha dalka qofka ka noqonayo xaas ajnabiga inuu qabo ma ku habboon tahay waa option
waxaan soo dhowaynaynaa in dadka la weydiiyo masiirka soomaaliya qof kastaba siday u aragto in wax u toosayaan runtii waa maalin aan sugaynay haddii laga soo guuray in hal ra'yi oo qof ka yimid lagu dhaqo waddanka ay maanta joogto in qof kastaaba kasoo qayb gashay meeshaan masiirkii waddanka hoosteeda u yaallo inay tala ka bixiso qaasim cali nuur guddoomiyaha degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ayaa marka hore waxa uu soo dhabeeyey bulshada ka qaybagelaysa shirka la xiriira wax kabeddelka dastuurka cutubyada sagaalaad iyo shanaad waxa uuna sheegay maalmaha uu shirkani socon doono in si wanaagsan ay u wada gorofeyn doonaan wax ka beddelka qayb ka mid a dastuurkeena dalka
mashaariicda noocan oo kale ah ee bulshada afkaarteeda lagu weydiinayo ku badiya degmooyinka u daadejiya tuulooyinka insha allahu si loo helo fikrad xalaal ah oo ummadda soomaaliyeed wada qanciso maxaa yeelay laba qof oo qol isku xirto waxay go-aamiso soomaali laguma dhaqi karo laakiin bulshada soomaaliyeed wixii la dhex dhigo ay fikir iyo aqoontooda ay ku cabiraan waxaa aaminsanaha inay soomaaliya samata bixi karto afar iyo soddon sano ay burbur ku jirtaa kulankan oo ujeedadiisu ahaa la tashiga bulshada degmada balcad iyo dhammaystirka dastuurka ayaa waxaa ka qayb galay nabadoono waxgarad ururka haweenka iyo maamulka degmada balcad wasiiro hore xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle